habeen subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa subax khamiisa bisha maarso waa kow sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed
idaacaddeenna subaxnimona qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mida wasiirka tamarta kheyraadka iyo biyaha soomaaliya saalim caliyow ibrow oo ka warramaya xaaladda qallafsan ee biyola'aaneed ee ka jirta meelo ka mida soomaaliya iyo wasaaraddiisa waxa ay ka qaban doonto
saaray waxaan sidoo kale dhegaystayaasheenna u haynaa tobannaan kale oo dada xabsiyo ay dhigtay dowladda maraykanku lagana cabsi qabo in loo mastaafuriyo dalka laga mastaafuriyo dalka maraykanka
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ay ku jiraan qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo wararka kale dunida balse marka hore kusoo dhowaada wararkii caalamka laba shirkadood oo ah kuwa hubka ka ganacsada ayaa isbeddel ku sameeyey siyaasadooda ka ganacsiga hubka kadib markii suuqa toddobaadyadii hore ee dhaceen falal weerar ah oo ka dhacay iskool ku yaala gobolka florida ee dalkan maraykanka halkaasi oo dhowr iyo toban dhalinyaro ah oo u badnaa ardaydii wax ka baranaysa iskuulkaasi ay ku dhinteen bishiina dhaaftay ee febraayo dukaanka weyn ee walmart oo ka mid ah mid ka mida suuqyada ugu waaweyn dalkan maraykanka dukaamada laga adeegto ayaa ku dhawaaqay inay xadideen ka iibsiga halkaasi hubka iyo sidoo kale rasaasta waxaana ay sheegeen koob iyo labaatan sano jir wixii ka yar in aanan hub laga iibinaynin waxaan u qaadnay arrinkan si dhabaha aan ugu xaarno waajibaadkeenna ah inaan noqonno dad mas-uul ah oo u muuqda waxay iibinayaan inay og yihiin ayaa walmart war-saxaafadeed ka soo baxay lagu sheegay arbacadii shalay goor sii horreysana dukaanka dix sports ee isna iibiya alaabaha dharka sboortska ee ciyaaraha ayaa isna sidoo kale sheegay in wixii ka yar koob iyo labaatan sano jir aysan ka gedi doonin hubka sidaasi oo kale
xerlaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa u jawaabay madaxweyne donald trump arbacadii shalay kadib markii trump wax laga xishooda ku sheegay markii master sessions uu ku baaqay baadhis gudaha oo lagu sameeyo sidii saraakiisha f b i du ay u raadsadeen ogolaanshaha dabagalkii ay ku sameeyeen nin ka shaqaynaya ololihii donald trump ee doorashada sannadkii muran guud oo noociisu uuna badnayn kaasoo dhex mara madaxweyne iyo xubin golihiisa wasiirada ka mid a ayaa master sessions uu sheegay in ay wax habboon ahayd inuu magacaabo qof baadhis ku sameeya haddii f b i du ay si xun u adeegsatay markii ay raadsanaysay ogolaanshaha maxkamadeed ee ah in baadhis lagu sameeyo carter page oo kalkaaliye u ahaa ololii donald trump trump ayaa muddo bilaa ka cadhaysnaa master sessions hase yeeshee aan shaqada keeryin ilaa xilligii master sessions uu sheegay inaanu dusha ka eegin doonin baadhista hay-addiisu ay ka wado ay ku waddo faragelintii ruushka ee doorashadii sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii sababo la xidhiidha is arag dhex maray isagii danjirihii ruushka u fadhiyey maraykanka sergey kislyak
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in xaalad adag oo biyoyaraan ah ay ka jirto magaalooyinka qaarkood iyo dhulka baadiyaha ah ee soomaaliya ayna ku tala jiraan mustaqbalka dhow in dadka qaarkood loo sameeyo biyo dhaamin iyo ceelal qodis looga hortago dhibaatada ka dhalan karto biyola'aanta wasiirka tamarta kheyraadka iyo sidoo kale biyaha soomaaliya saalim caliyow ibrow oo u jooga magaaladan washington shirka sanadlaha ee afrika arrimaheeda tamarta looga hadlo dalalka afrika ee dhowr iyo kontonka ah ee power in africa ayaa waxa uu sheegay in sanadkan markii ugu horreyso soomaaliya kulankan ay ka qaybgelayso ayna filayaan deeqaha dalalkaasi afrika ay ka helayaan dowladda maraykanka in soomaaliya qayb ay ka noqoto waxa uu igu waramay khadka telefoonka ee magaalada washington wasiirka
bismillahi raxmaan raxiim gaar waa maxadsantahay oo ku salaamay adi iyo dhegeystayaasha waxaan u imid shirkan oo midka afaraad power in africa yidhaahdo samad oo ka dhacay washington shirkan waxaa wuxuu ku saabsan yahay mashruuc oo dowladda maraykanka ugu tala gashay inay ku kaalmayso wadamada africa si loo horumarina dhinaca tamarta soomaaliya soomaaliya weli kuma jirto dowladaha ka faaidaysan kuma jirto dankaana loo yeer lagu martaqaada si rasmi ah markaas rasmi aan ku nimid meesha hadka bacdaan rabna inaan anaga aan kaalintan qaadan ka mid noqono kuwa ka faaidaysanaya mashruucan dowladda maraykan ugu talagashay inay dhinaca tamarka kaalmayso wadamada africa waa gartay micnaha waxyaabaha sida gaarka ah wadamada shirkan shir sanadlaha ah ee power in africa loogu magacdaray ee wasiirada arrimaha biyaha iyo kheyraadka korontada iyo ay ka qayb galaan waxa sida gaarka ah looga hadlo ama lagu kaalmeeyo dalalka africa maxaa ka mid ah waxaa waye dhinaca tamarta si loo horumar lahaa wadamada africa dhinaca tamarta loogu horumar lahaa heer heer baadiyaha iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka taa iyadoo laga faa'iidaysanayo qoraxda iyo iyo dabeesha iyo wixii lamid ah iyagoo lagu faaideynayo iy lagu faaideynayo dhinacana hadda dhinaca beeraha lagu kaashinayo iyadoo la isticmaalayo waa garta tamarta odaas tamarta tamarta nadiifta ayaa loo dan leeyahay oo micnaha taas waay waxaa laga hortegayaa in maaragtay la isticmaalo jarista dhuxusha iyo bay-adi iyo si loo dhowro tamarta kaliinka ama nadiifta si loo isticmaalay solarka ayaa loola jeedaa taas waay wadam ayaamaha adduunka waxaa kusoo batay bahashaan shilaalka waata sunta ay sumeynaysa hawada sumeynaysa oo wadamada ka batay ya waxaa looga faa'idaynaya wadamadan oo africa in ayaga laga yareeyo oo lagu kaalmeeyo dhinaca xoog la saaro tamarta nadiifta ah sida qorax laga faa'idaysanayo dabeesh laga faa'idaysanayo iyo wixii lamid ah taas waxay saamaxaysaa waxay saamaxaysaa in la gaarsiin karo tamarta meel kasta oo oo oo waddan ka mid ah beled iyo baadi aan isku xirneen annagan waxaa faa'iida noogu jira dhinacan tamartaas waxay keenaysaa in hataa ay yareyso baada loo qabo dhuxushaas geedahaas esh mar haddii tamar la isticmaalayo qalab u qalmo inay naga waxa qabtaan baahada dhinacan isticmaalka guriga waa garta iyo wixii lamid haddii ilahay waata mudane wasiir dhinaca kale waxaa jirta ka sokow xagga tamarta oo hadda wasaqowga hawada soomaaliya caqabadaha ugu badan inuuba ku heynina laga yaabaa ayada laakiin dhinaca kale marka laga soo tago jarista dhuxusha iyo bey-adii la baabi'inayo waxaa jirta in dhinacii biyaha wasaaradaada sidoo kaleeto waa biyihii dhibaato xoogan ay ka haysato soomaalida webiyada guraayo ceelasha baaba-ayo iyo sidoo kaleeto meelaha qaarkood abaaraha xun ee saameynta ku yeesha gobolada qaarkood bal xagga biyaha soomaaliya haddaad wax nooga iftiimiso xaalka siduu yahay dhinaca biyaha dhibaato waa iska jiraan dhinaca xagga rabaani ah iyo dhinac maamul xum xagga anaga ah ayay ayaa naga haysato wasaaradda qorshayaal ay samaysay u talagashay dhinacan oo biyaha qabtirka ah inta ka hor munaasabo kala duwana ka sheegay waxaan la heshiina shirkado oo baare biyaha hoos ku jiro waddanka taas waxay noo saamaxaysaa inaan ogaano biyaha inta mugdi aan ku leenahay waddanka gudihiisa dhulka hoostiisa saan aga faa'idaysa qaadadka biyaha waddanka aan ku leenahay iyadoo oo taasna mar markii la ogaado noo saamahay inaan mashaaric aan sameyno oo biyaha meesha u badan ceel laga fudo ceel laga ceel laga qodo oo looga faa'iidaysto qorshahan waxaan ka jabnay naga ogolaaday dowladaha la kaalmeeyo haddii ilaahay sanadkan bilaawgeeda ayaa wax ka qabanayna waxaad bilaabanaysa waa heshiinay heshiis horodhac aan la galnay shirkad arrintaas ku saabsan fulinteeda ayaan bilaabayna haddii ilaahay dhinaca dhinaca kale waxaa jira qorshe kale in baahida yarida wawi wawiyada ka timidna dowlad badan aan isku afgarnay wadaal yihiin in oo wawida wax laga qabto la dayactiro wawi la dayactiro iyo in la sameeyo biyo xareenadii jiri jiray la dayactiro xisbiye hireeno cusub la sameeyo in la badiyo waraha noqoday la badiyo waxaan kaloo naagta xooga saarnay in oo togoga in biyo xireen loo sameeyo waa ama garta biyo qabad wax yidhaahdo loo sameeyo marka wixii waa haynaa dowladihii diyaari nala yihiin Eh, eh, waxay kaloo diyaari nala yihiin maarata inay ugu kaalmeeyaan in waxaas la fuliya taas waxa waaye Mhm.
eh, baahada baahada fog qorsheeda waaye hadda abaartan jirto waxaan aan baaq u jeedinay wasaarad baaq u jeedisay eh, dhammaan hoo- laba laba wiig laga joogo adduunka qaaraa kasoo jawaabay inay wax nala qabtaan oo aan ku balansanahay bishaan tob- shanteeda xamar aan ku balansanahay waxay gacan u siinaysa biyaha laba nooc ceel deg deg loo qodi lahaa iyo in oo dhaami la sameyn lahaa had bisay u kala diran yihiin ku harmaran gobolada iyo eh, degmooyinkasa u kala diran yihiin marka saas waa noo bilaabna insha allah ceel qodista ka sokow biyo dhaamintaas intee la rabaa in la gaay la geeyo biyahaas oo xaaladda khatarta biyo la-aanta ay ka jirtaa taas waxaan kala tashanayna dowlad goboleedyada aan wasaaradaha dowlad goboleed aan la tashanaynaa ayaa nagu dhahaaye waxaan gaarsiinayna baadiyaha la gaarsiinaa waxaa la gaarsiinaa meelihii ugu daran eh, eh, tuulooyinka ayaa la gaarsiinaa afsi qorshahaan la sameyna markaas magaalooyin waaweyn sida magaalada baydhabo oo kaleeto hadda biyo la-aan xoogan ayaa ka jirta oo saameyn ku yeelatay noloshii dadka xataa marka magaalooyinkaas laftooda maxaa idinkaga qorshaysa magaalooyinkaas ee baydhabo kelima magaalooyin kalaa jira waxaa isku yimid biyirid waxaa keentay qaxooti dad badan oo kusoo qaxay oo tuulin kasoo qaxay magaalada kusoo zaaday taas waxaan ugu jirta laba nooc ceelishii in la kordhiyo iyo in dayactir lagu sameeyey kuwa jiray iyo in eh, dhaambiyo dhaami loo sameeyo haddii ilahay inaan ku tarjinaa Waa- qorshahaas waxaa noo socda wasaaradaha eh, dowlad goboleedyadaan kala socona gaar ahaan midaan koonfur galbeed waa Qorshaan garta u sameyn haddii ilaahay
saalim caliw ibrow wasiirka tamarta iyo sidoo kaleeto biyaha iyo kheyraadka soomaaliya ayuu kaasi ahaa isagoo magaaladan washington shir uga qaybgalaya ayuuna qadka telefoonka igu warrameeyay dhegaystayaal qayb kale oo waraysigaasi ka mid a waxaad kala socon doontaan idaacadaheena soo socda hadduu ilaahay ogolaado sidoo kale waraysigoo dhammaystirna v o a somaly com boggeeda ayaad ka heli doontaan
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda maraykanka ayaa bishii febraayo tii ku horreysaba qabqabatay ka qabqabatay gobollo kala duwan oo dalka maraykanka dad ka badan konton qof oo sharci darro iyo dembiyo waa sharci darro dhinaca warqadaha aqoonsiga iyo dembiyo kale dalka maraykanka galay iyadoo la mastahfurinayo arrinkani waxa uu daba socdaa boqolaal dada oo horey looga dejiyey soomaaliya kuwaasoo u badnaa dhallinyaro laga kala ururiyey xabsiyo kadib markii ay muddo xidhnaayeen saare cabdixmed ayaa khadka telefoon kula xiriirtay sahra mira maxamed oo sheegtay in odaygeeda laga qabtay magaalada minneapolis bishii februari ayna dhaaftay gudaheeda waxayna marka ugu horreysa ka warramaysaa xaalka saygeeda abaayoy horta odaga weli ma la qaadin waxaa lagu hayaa west texas meel la dhahaayo cawadana hadda ila hadlay hadda daqiiqad ka hor daqiiqad ka hor ayuu ila hadlay wuxuu igu dhahay een, cawada tem baa nala qaadaa louisiana naloo qaadaa hadda taxi joogaan kabacdina ma garanayo meesha uu socyo wuxuu leeyahay een, marba meel bay noo geynayaan meeshaas oo sax wax saxa oo ay meeshay geynayaan u sheegayan ma fahme waa gartay marka goorta la qabtay goormay ahayd waxaa la qabtay asaga november eh, maxaan dhahay february first yaa la qabtay asagoo la qalay markaasay tigi waxuu qalnaayo walaalay lama sitimaan ma fahme marka waa februaridan miya sanadkan midaan hadda Haa.
maalmahan dhammaanaya haa bishaan hadda ku jirna waa maanta dhammaanayso waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ma sharci la-aan ayuu ahaa maxaa loo qabtay walaalay marka horta markii la qabtay asagoo xanuunsan oo la qalay oo la dhahayo haddii oona ninkaanu treatment uusan qaadanin gacantiisu naafay noqonaysaa noloshiisa inta ka hartay oo weliba dhakhtarka warqad usoo qor uu leeyahay waa qasab qofkan in la daaweeyey intaan la kaxin ka hor ay u yeereen waxay dhaheen haddaa noo imaa weysid si degdeg ah shan sanaan ku xiraynaa runa u qaato uu cararay ma fahme marka uu cararay u tegay dhakabay siiyeen siday u xirteen Waa wax gartay.
treatmentina meesha kuma qaatooba lama siiyoobo een marba meel bay ka tuurayaan mar waxay geeyeen hadda louisiana geeyeen louisiana ka horta waxay ku hayeen minnesota waxay ku hayeen een, three weeks haddana waxay geeyeen louisiana waxay ku hayeen een, ilaa iyo one week haddana way kaxeeyeen west texas meel oo duur ah oo dad cadaana oo kenkenya weliba aada loogu torshi garaynayo lagu dilayo aysan hadli karin baa la geeyey fahme waa garta marka maxaa loo qabtay odagaaga micnaha odagayga waxaa loo qabtay qalad uu galay nineteen markuu wadanka soo galay oo cusbay horta ninety fourka yimid sidiisaba haye ninety fourka markuu yimid saddex sano asagoo wadanka jooga oon waxba kala geranaynin ayaa dembi yar galay dembi aada u weynna ma aha waa dembi very little eh muxuu galay aada u yar ya abayoy n ma rabo inaan sheekadaas faafaafiyo Waad.
laakiin wax yar oo dembi yar oo waxay dhahaan maraykanku fifty degree fifty degree dembiga dembiga u yar waa dadka lagu xakumo ma fahme waa gartay bes maalinta markaasay sharciga ka qaateen on the same time nine eleven buu kusoo aaday xilliga oo asaga sharciga laga qaatay ma fahme mhm markaasaa laga qaatay sharcigiisa ma fahme dibna maxaa la dhahayay waa loo sii diiday waa lagu dhoofinaya waa lagu dhoofinaya lix bilood oo tegaayo sanad oo tegaayo marba sibaa looga dhigaya lix bilood baa imaanaayo waa u dacwoonay looyraan qabsanay way aamuseen way soo jawaabi waayeen waa gartay hadda marka meeqo qof ayaa lala qaaday oo la xirxiran asaga oo la rabaa in lala qaado lixdan qof baa la xiran lixdankaas qof south sudan baa loo wadaa south sudan waa meel khatara walaalay meel dhul oo oo dagaal ka socda waaye aad baan uga korboonayaa inay meesha xataa hadday rabaan meesha iskaga daadinayan dadku iskaga soo tegi karaan meesha inta iskaga daadshaan waa gartay dad badan ayaa la qaqabanaya wadankan dadka aan sharciyada ku lahayn dadka maaragtay dembiyada gale kuwa garinkaarada ayaga hoose xataa dembiyada gale kuwa sharciyooyinka qaarkood ay ka kala dhinaayeen oo ay ku dhacday arrintan marka ma jirtaa degniin aad horey usii qabteen oo in laga yaabo aada ogeydeen in la qaadi doono xataa run ahaantii maya waa la waa mar waa lagu qaadi doonaa mar un laakiin waa la qaadayaa oo waa lagu kaxaynaya wax degmiina haba yaraatee inaysan jirin waa gartay marka maadaama xaajigaaga ama odagaaga uu yahay een, ah, nin sharci aan haysan dabcan lana qaaday adiga sharci ma leeda ama ilmo uu dhalay xataa aniga ama american citizen baan ahay nineteen ninety two baan baasabor maraykanka ka qaatay wadankan shan cunugan ku dhalay asaga laba leeyahay shanta saddexda kaletood abaayoy waxaa dhalay nin kale oo asagana xilligaas ka hor aan isguursanay ninety one k ama two thousand k aan dhilahay ka hor aan isguursanay anoo gabadheyda umul tahay wiilkeyga oo saddex bilood jiro gabadheydana uurkeeda le ayaa asagana la kaxeeyey soomaaliya la geeyey waa lagu dila alla raxmo kurbada iga Waa haysato waa la iska dilaa kurbada ugu weyn waa in dhulka markuu tago la dilo waa in suudaan macnaha aad baan uga welwelaa suudaan in iska dhex yaa idinku yiri suudaan ayaa la geenayaa marka hadda ayaga migrationka isis-ka ayaa asaga ku dheheen south suudana laydinka dejinaya ma idinla xiriirayaa hadda oo wax wara ma ka haysaan haddaan la hadla shan daqiiqo ka hor wana soo wacaa mar marna wiigaa la weynaa habeen dhowba wuxuu yihi aad baa naloo dilay waa nala buufiyey sunaa nagula buufiyey ma fahme maxaa loo dilaya micnaha macnaha waxaa loo dilaayo meel oo waxay joogaan walaalay oo dadkan dadka oo dadka neceb kolarka ah laakiin ayay- xabsi ayay ku xiran yihiin dad caadiya isma arkayaan saan u malaynayo marka haa dadka miyay xabsiga- dagaalamayaan?
xabsigaa garaacay maya ma dagaalamayaan ayagoon dagaalamayna la iska dilaaya magaciis eh, xaajigaaga odagaaga magaciis maxaa la dhahaa odagayga waxaa la yidhaha maxamed saciid axmed maxamed saciid jibuuti yaa loo yaqaanaa meeqa jir camal waay konton iyo kow sano waa gartay bal hadda marka maxaa idin qorshaysan maxaase laga leeyahay waqtigan dowladda maxay leedahay ma in lasii qaadaa laga yaabaa mase in meeshaas xabsiga lagu sii hayo wax wara ma laidin sheegay ayagu waxay leeyihiin waynu kaxeynaynaa laakiin in la- in la kaxeynaayo ma u malaynayo marba meelaa laga tuuraa mar hadda cawada waxaa la geynayaa louisiana ber three o'clockna waa nagala kaxeyna huu yidhi so beri three o'clock waa ogaan doonaa inay kaxeeyeen iyo in kaletood marka shanaad uu iisoo sheegaayo waa uu leey waa nala kaxeynaa cawadaa nala kaxeynaa hadda mana la kaxeynaayo taasi waxay ahayd sahra miro maxamed waa hooyo degan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota sheegtay in odaygeedii la qabtay bishii febraayo ee shalay dhammaatay islamarkaasna loo sheegay in loo mastaafurinayo dalka soomaaliya halkaad ka dhegeysanayseen waraysigaasi waxay u warantaa idhahdee zahra cabdi axmed halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna weli waa v o a washington hay-adda qaramada midoobey ayaa waxa ay samaysay teleefon lasoo wici karo saacad walba si loola dagaalamo foolxumeynta dhinaca jinsiga ee shaqaalaha qaramada midoobe dhexdooda ka dhaca hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in wax aan loo dulqaadan doonin ay tahay ka faa'iidaysiga iyo farxumeynta jinsiga la xiriira wariyaha v o eda liisa shalayn ayaa warkan ka soo dirtay magaalada geneef waxaase soo jeedinaya maxamed cabdisandheere khadkan telefoonka oo loo bixiyey magaca kor u hadal ayaa qayb ka ah hindise uu wado xogayaha guud ee qaramada midoobey kaasoo lagula dagaalamayo xadgudubka jinsiga islamarkaasna lagu taageerayo dhibanayaasha iyo dadka markhaatiga ah afhayeenka qaramada midoobey ee magaalada genef alexandra velluchi ayaa sheegtay in shaqaalaha qaramada midoobey ay telefoonkan soo wici karaan xilli walba afar iyo labaatanka saacadood ee maalintii iyadoo aqoonsigooda aan la ogaananin dad xirfad leh oo loo tababarayna kala hadli kara dhibaatooyinka soo gaadhay islamarkaasna macluumaad bixin kara waxaa sheegtay in qaramada midoobey ay sidoo kale samaysay koox gaar ah oo baadha xaaladda xadgudubyada ee dhinaca jinsiga la xiriira particular attention in this will be given to increasing the number of female investigators. So basically, we are, are strengthening our tools uh, to answer. To...
fiirada gaarkay arrintani ay leedahay waa tirada badan ee dumarka dembi baarayaasha ah markaa waxaan xoojinaynaa hababka aan dhibaatooyinka uga hortegayno dadka dhibanayaasha ahna fiiro gaar ah siinayno qaramada midoobey waxay awood u leedahay la tacaalidda dhibaatooyinka gudaha ee dhinaca jinsiga la xiriira hase yeeshee felluji ayaa sheegtay in hay-addu ayna xakamayn karin habdhaqanka ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey waxay sheegtay in ugu yaraan ay mas-uuliyaddu fuuli doonto dalalkeeda askartaasi ka yimaadeen oo haddii ay xadgudub dhinaca jinsiga ah ku kacaan ay dalalkaasi baadhaan islamarkaasna ugu maxkamadeeyaan dembiyadii ay galeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobey ayaa cambaareeyey warbixin dhowaan soo baxday oo sheegaysa in shaqaalaha maxalliga ayaa hay-ada gaar loo leeyahay ay la galmoodeen dumarka reer suuriya iyagoo kaga bedelanaya cunto iyo adeegyo kale afhayeenka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey andre mehejij ayaa falkaasi ku sheegay mid laga xishoodo bini'aadanimadana dhaawacaya But the mere suggestion that the UN can somehow control the situation in a war zone and the implied conclusion...
laakiin in la yidhaahdo qaramada midoobey ayaa si uun u xakamayn karta xaaladda goob dagaal oo loo maleeyo in qaramada midoobey ay raad ku yeelan karto waa arrin la fududaystay xaqiiqada way ka fog tahay sida la moodayo marka la eego howlgal laga wado meel furan dagaal xumina uu ka socdo hay-adda u n h c r iyo kuwa kale qaramada midoobey ayaa sheegay in hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ay ilaaliyaan dhammaan adeegyada anshaxa kuwaasoo ay ku jiraan ka hortagga xadgudubka dhinaca jinsigu waxay sheegeen in shaqaalihii qaramada midoobey ee lagu helo isaga oo jebinaya halbeegyadaasi ciqaab la marsiin doono taasoo ay ku jirto in shaqada laga eriyo warbixintii wariyaha v o eda lisa shalayn oo maxamed cabdisandheere uu soo jeedinayay haatanna ciyaarihii bal aan ku daba qabta iyo maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo koobka f a kaabka kulan ka mid oo iskaga hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta ee tottenham hatsba iyo rochdale ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay gegida wembley magaalada london oo haatan ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ciyaartan oo dabcan cimiladu ay xumeed islamarkaasina baraf baani uu da-ayay ayaa sagaashankii daqiiqo waxa ay ku soo gabagabooday lix gool iyo xal waxaana guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ciyaaryahan fernando loriente oo kooxda benji ka ah kulamada kale ee caadiga oo kulankan sabtay islamarkaasina buuxinayay booskii harry kane ayaa saddex gool dhaliyey oo u suuro geliyey kooxdiisa tottenham in ay guul halkaasi ka qaadato ay wareega kale usoo baxdo dhinaca iyo waddanka talyaaniga haddii aan jalleecisna koobka loo yaqaano kooba itaaliya ee waddankaasi ayaa habeenkii xalay ahaa fooda laysku daray waxaa hal iyo eber ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta yuventus kulan adag oo ay la ciyaartay atlanta hase ahaatee laziya iyo kooxda ac milan oo kulmay ayaa iyana waxay ku kala baxeen eber iyo eber bareeja taasina waxay keentay maadaama lugtii hore ee ciyaartu ay ku soo gabagabooday eber iyo eber in lugtan rigoorayaal la dhigo islamarkaasina rigoorayaashaasi ciddii soo badisahay ay kooxda kubadda cagta yuventus koobka kama dambaysta ah kulankiisa ee kooba itaaliya iskaga hor yimaadaan sidaasina yuventus iyo ac milan ayaa ciyaarta kama dambaysta ah isku herdin doona dhinaca iyo sbain habeenkii xalay ahaa kulamo ka tirsan horyaalka la liga ee waddankaasi ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta atletica bilbao ayaa hal iyo hal mareejaha ku celisay valensia hitafena waxa ay saddex iyo waxba ku qabatay kooxda divertiva la carunia oo looga cabsanayo sanadkan ciyaaraha seribida ee heerka labaad ee waddanka la liiga inay ku noqoto malaga waa la dubto hal iyo eber ayaa lagu maray kooxda safiya ayaa hal iyo eber kaga badisay real aan idhaahda ee atletico madrid ayaa waxay ku ciyaaraysay gurigeeda waa magaalada madrid waxay afar gool iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta ee laganes goolasha afarta hal ciyaaryahaan ayaa u saxiixay wiilka reer faransa ee grishman oo kooxo fara badan oo qaaradda yurub ay eedan doonayaan manchester united baha ugu horreysay ayaa goolashaasi ku raaxaystay uu siduu rabo u dhaliyey sidaasina kooxdiisa kubadda cagta atletica madrid waxa uu suuro geliyey inay saddex dhibcood halkaasi ka qaadato islamarkaasina ay ku sii durugto kooxda kubadda cagta ee barcelona ebar ayaa iyana kulan adag ciyaartay waxayna hal iyo eber dirqi ah kaga badisay kooxda valerial waxaana ciyaartaasi ay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta ee valerial ay halkaasi saddex dhibcood ku weysay kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa duruga ay kusoo durugtay kooxda atletica madrid waxay doonaysaa inay ka fogaato marka ay caawa kulan adag la ciyaarto kooxda lasbalmas oo guriga lasbalmas ayaa lagu kulmaya alaves ayaa iyana lafaanta soo dhoweynaysa hal kooxaha real wadawadaaga ee batis iyo sociedadna ay kulan adag guriga real batis iskaga hor imaanayaan wadankaasi haddii aan jaleeco ingiriiskana kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo manchester city ayaa iskaga hor imaan doona koobka amaba horyaalka dalkaasi ingiriiska ee loo yaqaano premier leaga kadib markii kooxda kubadda cagta ee manchester united ee toddobaadkii tegey ay saddex gool iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta ee arsenal oo koobka f a kabka ciyaartiisa kamid ciyaartiisa aan idhaahde koobka calin kabka amaba haatan loogu yeero karabawga ay saddex gool iyo waxba ku qabatay arsenal taasi oo qaylo fara badan ka keentay ciyaartoydii hore ee kooxda arsenal iyo weliba bahda warbaahinta ee waddanka ingiriiska oo haatan waxaa la leeyahay macalinka kooxda kubadda cagta arsenal wenger waxaa la soo gaaray markii kooxda shaqadiis shaqadeeda laga eri lahaa isagoo maanta warbaahinta la hadlana waxauu yidhi waxa ugu yaraan dunida ka walwalayahay waa inaan ka tago amaba laiga eriyo shaqada arsenal taasi oo muujinaysa macalinkan in uu awood fara badan ku leeyahay kooxda arsenal waa tahay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taatan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud masaacadde iyo ciyaarihii haatana dhinacii heesaha heesay wada qaadaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo sahra axmed
waan ka xumahay wakhtiga oo aad aan noogu sisimeen heeskaasi bay-ada iyo juqraafiga iyo adduunyadaasi ka hadlaysa laakiinse waan idinkaga sii tegi doonaaye maxamed cabdisandheere bashiir abiikar oo dhinacii barnaamijka soosaaristi anigoo saare cabdi axmed buuxaan leenahay nabadgelyo
destroyer